guddiga kahortaga xanuunka coronavirus ayaa maanta sheegtay in ay saddex qof oo laga shakiyey loo diray dibadda si baadhitaan rasmiya loogu soo sameeyo faahfaahin abuurtaasi ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle shirka golaha wasiirada somalilan ee uu guddoominaya madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa laga soo saaray qodobo dhowra iyadoo qodobka koowaad uu yahay in guddidii hore ee heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus lagu xoojinayo madaxweyne ku-xigeenka somalilan iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee somalilan iyadoo maanta laga bilaabana sida qoraalkan lagu sheegay uu guddoomiye ka noqon doono guddidaasi madaxweyne ku-xigeenku qodobka labaad ayaa in maadaama dadka intiisa badani ay ku dhaqan yihiin magaalada hargeysa in guddida heer degmo ee caasimadda iyadana lagu xoojiyo waa sida lagu sheegay qoraalkan ee wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha somalilan borosaabka gobolka maroodijeex iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada waxaana guddidaasi guddoomin doona sida lagu sheegay qoraalkan wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha si ay u diyaariyaan goobo caafimaad qodobka saddexaad in dib loo eego cashuurdhaafkii xukuumadda hore u samaysay qodobka afraad in la hakiyey mashaariicda horumarka ee ku jirta miisaaniyadda sannadka laba kun iyo labaatanka qodobka shanaad ayaa isna ah in dowladdu ay iibsanayso dhammaanba raashinka waddaniga ah ee ka soo go'ay beeraha dalka waxaanuu ka mid noqon doonaa sida la sheegay kaydka raashinka qaranka qodobka lixaad ee war-saxaafadeedkan madaxtooyada ka soo baxay ku qoran ayaa ah in golahu go'aamiyey cashuurdhaaf in loo sameeyo agabka iyo dawooyinka lagula tacaalaya xanuunka coronavirus iyo qodobka toddobaad oo isaguna ah golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in bulmishaharkeed loogu deeqo si loogu kabo dhaqaalaha xanuunka coronavirus lagula dagaalamayo lacagtaasi oo ka mid noqon doonta kharashaadka lagaga hortegayo xanuunkan la dagaalankiisa qodobka siddeedaad ee ugu dambeeya ayaa isaguna ah qodobadan golaha wasiiradu maanta ansixiyeen in ugu dambayn golahu go'aamiyey in wixii hadda ka dambeeya shirarkii laysugu iman jiray iyo waraaqihii laysu gudbin jirayba ee xafiisyada loo bedelo habka tiknolojiyadda si looga hortago faafidda xanuunka coronavirus waxaana qoraalkan uu ka soo baxay xafiiska madaxtooyada somalilan dhinaca kale shaqaalaha ka howlgala hoteelka iska ee koonfurta magaalada hargeysa ayaa u xaqiijiyey v o e in la xidhay maamulkii hoteelkaasi kadib markii ay isku afgaran waayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ama guddida la dagaalanka coronavirus ee heer qaran oo doonayay in dadka halkaasi ka soo degaya garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal lagu karantiinemeeyo hoteelkaasi taas oo sida shaqaaluhu ay sheegeen ay maamulka hoteelkuna ay ku gacan saydheen ama ay diideen dhinaca kale xubno ka mid a golaha wasiirada ee iyagu guddidaasi ku jira ayaa u xaqiijiyey v o e in ay xidheen iyaga oo dhinaca kalena ka gaabsaday inay jawaab ka bixiyaan oo ay ka warramaan arrintaasi khadar maxamed cakule v o e hargeysa